webiga shabeelle oo dhex mara ilaa saddex gobol oo kala ah hiiraan iyo labada shabeelle ayaa biyihiisu ay hoos usii dhacayeen dhowaanahan kadib roobka oo aada ugu yaraa dhulka joogiisu uu sarreeyo ee dalka ethoobiya halkaas oo webiga shabeelle uu ka soo bilowdo waxaa isbeddel uu ku yimid biyaha webiga dhinacyada dhadhan iyo midabba dadka waayajoogga ah ayaa waxa ay sheegaan in sidan oo kale webiga shabeelle uu noqday sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo afartankii xilliga oo inta isticmaalaysay ay aada uga yaraayeen xilligan inta ku tiirsan waktigay dhacda waxay aheeday afartan iyo sideeddii ma fahamte afartan iyo sideeddii markay dhacday xooluhu waxay ku dhex noolaayeen cagaarkii madoobaayoo macnaha biyuhu ay ka gureen dadkuna wuxuu biyaha ka cabi jiray waadigawebiga dhexdiisa ximaa laga qoto ximan ayadoo biyo dilaacayaan oo xoyntoyda jowhar ay ka daldalmayaan oo biyo laga celina jowhar oo baldoosar iyo adduunya laga celinahaana haddana iigu soo horeysa marka biyaha marka webiga uu gurayay maxaa la dareemay sidee noqdeen biyihii ma hal maray go-een ma sida hadda ay taho kale noqdeen u naaqisayaan oo u socdaan oo u naaqisayaan oo u socdaan oo u naaqisayaan marka dambe dhaaguu noqonaya asaa dhammaanaya eber ah saasuu eber ku noqdo macnaha etoobiyada muxuu haya ayaga biyaha uun waxaa laga helaa buuraha markii buuruhu abaar ay galaan ayay biyuhu dhicitaanka ugu yaraadaa markuu yaraado webigu markaasoo ku dhacaa wax la-aan ku dhacaa etoobiya hadda biyo ma jiraan iyada nafteeda biyo xireen samaysteen moogiye biyo webi ku socdaa hadda ma jiraan marka saas macnuhu saas waay xoolaha xaabka iyo dhulkan waa sida waa ka daaqsan yaraayo xooluhu waa yaraayo marka webiga dhexdiisa iyo xaabka iyo meelaha golaha iyo meelahaasaa lagu warwareeji jira bes geelmaba usoo degi jirin dil maba laga heli jirinba markaas kor dullo iyo dhulkaasaa laga heli jira bes
yuusuf cismaan roone waxa uu ka mid yahay beeraleyda tuulada macow oo koonfurta beledweyne ku taalla waxa uu v o a u sheegay in muddo bil gudaheed haddii aanan la helin raxmad alle in ay baaba-ayaan dhammaan waxyaabaha ku tabcan xilligan beertiisa waxaan deganahay tuulada maclow saaka ayaan ka soo baxay danta i keentayna waxay tahay ilmahey iyo anigaba meesha waxaan uga soo cararnay biyola-aan geeda liinaha iigu taallo cambaa iigu yaallo saytuuna iigu yaallo beertaasoo ilaa adiga laba hegtar matoorkii haddaan qaadnoon biyihii u dhigayna biyo waxa la yidhaaha maba jiraanoo yaraan ilaa soddon tilaabo camal biyihii naga tageen bari iyo qoraxsun waa laysa tilaabsana bisha inta ka dhiman haddii saas sii ahaata geedihi xataa waa qalalaya ilaa waxaan soo taagneen ilaa waxaan soo taagneen bishaan iyo bishii kalo intaas biyo la-aanta waa taagneen konton iyo saddex sanaa jira cumrigay waabay dhiman tahay tanoo kale weligay ma arkin qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waxa ay sameeyaan farsamooyin ay biyaha ku kaydinayaan gudaha webiga si ay ugu waraabiyaan beerahooda cabdi barre waxa uu ka mid yahay beeraleyda tuulada doola yaabeen jawaano ayaa lagu xihay jawaanadaas markii lagu xihay sidaasaan waraab aan ku helnaa waraabkaas markay jawaanada layskor saaro oo webigiisaa loo xiro ayaa tubada motoorka la geliyaa markii la geliyo kabacdiha saas micnaha ay ku bataan webiga jawaanada markaa carrada aan ku shubnay ayaana deebikoos daba dhignay markaas daba dhignaa iskor saarnay sidaasaa markaa annagaan ku cabnaa beeraha ku waraabsannaa aan haddana kusii cabnaa xin ugu sii qodannaa meelaha waxaa la yidhahdaa doole yaabeen iyo kililaanle iyo ilaa iyo waxa waye cadilibaax bishaana dhan waa ku cabayna waa ka maarmi weyna ha beeri ayaa gubaynayo beera galley ku yaallaan yaanya ku taallo markii uu roobkaan uu yimaado intii oo micnaha ay go'i lahaayeen aan kasii gaarsiinayn beeraleyda ayaa mar kale dhibaatooyin la kulma marka ay roobab badani ka da-aan dalka ethoobiya webigana uu fatahaad sameeyo biyibaxa markay timaada iska daa waa laba khasaaraba khasaara hadda waa abaartaan oo biyihiisaan biyibaxa markay timaadana warkeeda habasha roobka ugu horreeba meesha waa laga baxaba hadda waxaa ugu sii daran sanadkan hadduu roob yimaado haddaan la xakamayn ama meeshaad la qaban dhibacda ugu horreysa waaba kasii baxaynaa meesha tuulada waxay ku taallaa o meel oo wareeg ahay ku taallaa dhinaca oo qoraxsan waa ugu yimaadaan dhinaca waqooyi waa ugu yimaadaan kili kale oo dhinacaas koonfurta ka baxa waa ugu yimaadaan saasayba oo ogolaysaa waxaas markay yimaadaan wax salka ka go-o wax yacni qurmo ha sheegimo waa kow kow bilaaw haddana beerta kala barkeed webigaaba gooy waa gooy webigaaba gooy kala bar beerta webigaaba la tagi biyayaridan ku timid webiga shabeelle ayaa waxaa laga baqayaa inay yeelato saameyn dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan dadka ku tiirsan dhinaca wax soo saarka maxamed xuseen axmed waxa uu cilmiga dhaqaalaha ku bartay jaamacadda muqdisho haddii biyo la waayo wax soo saar ma jiro biyahana waxay noqdeen mid iska fadhiyo hadday mid iska fadhiyo noqoto wax soo saarkii beeraha oo beerihii tacbanaay khasaare ayaa soo wajahayo sida sharciga ah ninkan ganacsataha ah markuu ou beerihii oo waxgeliyo maalgeliyo ou khasaaro waa inay dowladda kabtaa waxa lalahay waa sabsi dhari ay siisaa ay kusoo kabtaa lacagtiisa dabadeedna ninkaasiiso wax soo saarkii iyo suuqii iyo bulshadaas isku xirnaashadeed si loo helo hadduusan dhaqaalo jirin bulsho ma jirto hadduu dhaqaalaha hoos u dhaco dowlad ma jirto biyaha hadda yaallo beerahaasi ku meel gaara ma loo ilaalin karaa sababtoo cusbadooda zaa'id waa afar boqol ku dhowaad waa cusbadeeda hadda mar haddii beerta basal ay tahay oo biyahaas lagu dayay basashaas way dhimanaysaa meeshaasna waxaa ka imaana dhaqaale burbur wax uu ninkaas xataa caymasho ma helaayo biyaha ninka beeraha le caymasho ma helaayo sababtoo ah biyo oo ku waraabi maba hayabo barbanooniga bisbaaska ma sugi karaan siiba laakiin waxaa u daran basasha basasha biyo dhanaan maku noolaan karto dowladda waa inay kabtaa ama hay-adaha oo sidii u n oo kaleento waa inay kabaan dadkaas sababtoo ah bilyanisaa khasaaray ninay wax ka khasaaray afar boqol oo kun oo doolar shan boqol oo kun oo doolar dadkaas ma soo kaba karaan marka xilli dhow si ay wax soo saar ugu soo laabtaan dadka inay wax cunaan ay ku helaan waa in la maalgeliyaa oo dib loo maalgeliyaa haddii aanan la helin cid caawisa muddo dheer ayay qaadanaysaa in beeralayda ay mar kale dib u bilaabaan wax soo saarkooda wax soo saarkii way ka niyijabeen mooraalkoodaa dumay dadkaas in lasoo kico u baahan tahay saameyntooda waxay qaadanaysaa afar sano qofkii inuu kis yar oo tacbo oo awoodi karo ninkii tabci tacbi jiray lixdan lixdan kiilo oo basal abuur ah waa inuu isku dayaa inuu nus kiilo oo tacba ama kiilo waxaa jirta khasaaro weyna soo gaara qofkan wuxuu ku tashi jiray faa'iido faa'iido faa'iido saartay mararka qaarkood khasaaroo heli jirin waxbay beertan lacagta markuu geliyo waxbaa u soo laaban jiray laakiin hadda zero waa eber waa wax haddii eber yihiin wax ma soo laabanayaan xuseen xasan dhaqane v o a baledweyne
gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culammada soomaali sheekh nuur baaruud gurxan ayaa sheegay deegaanada qaar hadda in laga soo tabiyo dhimasho taa oo saabtay abaaraha ka jira deegaanadaas isagoo ugu yeera dowladda soomaaliya dadka waxaysta ee soomaaliyada jaaliduha inay la soo gaaraan gurmad oo hadday ka gaabiyaan sida uu ku sheegay shirka jaraa'id abaartan sidaad arkaysaan waa abaar xanuun badan oo dad soomaali ah gahajo iyo oon u dhintay maca daalika waxaan dareensannahay kulligeen sidii la rabay inaan looga jawaabin waa la dhimanayaa waa la qaxayaa baryahan oo dhan sidaasunbaa la sheegayaa waxaad moodaa dowladda dareenkeeda iyo hadalhaynteeda iyo tallaabaday qaadi lahayd inayna qaadin baad moodaa sidaasoo kale ganacsato qurba joog shacabkii soomaaliyeed awalba isu gurman jiray iyaguna waxaad moodaa waxaan la sheegayooo dhan inaanaan laga jawaabin baad moodaa intaas aan sheegoo dhan waan ku eedaynayaa isagoo gaajiya oon loo dhimanayo in layska aamuso maxaad u malaynaysaan diini ahaan qof asagu biyona haysta baadna haysta lacagna haysta dad muslinana gaajiya oon ay u dhimanayaan aakhare xagguu aadi waa dhibaato war murtiyaad uu akhriya saxaafadda guddoomiyaha hay-adda culammada soomaali sheekh bashiir axmed salaad ayuu ugu yeera dowladda soomaaliya iyo hay-adaha taageera soomaaliya in gurmad deg dega lala soo gaaro deegaanada hadday ka jiraan abaaraha xaaladuna sii adkaan doonto haddii aan la helin gurmad wakhtigiisa yimaada ugu baaqaynaa ganacsatada iyo cid kasta oo awood leh in dadka lala gaaro biyaha iyo quutuduruuriga iyo daawada baaqaynaa hay-adaha dawliga ah kuwa islaamka kuwa dunida carabta inay si degdeg ah ugu gurmadaan shacabka soomaaliyeed ayagoo la tashanaya dhammaan dadka ay khusayso ayagoo weliba duruufta kala gedisan iyo baahida ka duulaya cabdulaahi maxamed jimcaale guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka ayaa ugu yeera dowladda soomaaliya in si deg deg ah jawaab looga bixiyo xaaladaha adag ee hadda laga soo tabinaya gobollada qaar isagoo xusa dadkaas haddaysan hel gurmad inay soo barakici doonaan xaaladuna sii adkaan doonto waxaan ku baaqaynaa oo shirka jarayd ugu talagalnay oo aan soo jeedinaynaa si loo badbaadiyo dadkaas dhibaatooyinkaas ku habsadeen waxna looga qabto arrintan taagan haddeer in si deg deg ah gobolladaas loogu gurmado oo dhammaan hay-adaha dowladda hay-adaha samafalka shirkadaha iyo qof kastoo awoodi karta in goboladaas dadkaas gobolladaas si goobahooda loogu geeyo biyodhaamin inta aysan soo barakicin in loogu geeyo goobaha ay degan yihiin biyahaas noloshooda kalena ay iyagu maaraysan karaan qayladhaanta wadajirad oo maanta ay sheegeen hay-adda culummada soomaaliyeed iyo hay-adda maareynta musiibooyinka ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan hay-adaha qaramada midoo ay shaaciyeen in xaalada abaarad ay ka jiraan deegaano ka mid a soomaaliya gaar ahaana somalilan iyo puntland cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho